imtixaanaadka qaranka fasalka labaiyo tobanaad ayaa waxaa la shaaciyey dhowaan ardayda wax ka barata dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay kaalmaha hore ay ka galeen natiijooyinka tobanka arday ee ugu sarreeya imtixaanaadka qaranka ay qaaday wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iskuulka hoose dhexe ee jubba ayaa waxuu ka mid noqday in ay dhigtaan mid ka mid ah ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka qaranka taasoo sare u qaadaysa horumarinta waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maamulaha iskuulka dugsiga hoose dhexe ee jubba cabdicasiis sheekh yuusuf axmed ayaa waxauu ka warbixiyey taariikhda iskuulka isagoona soo dhaweeyey ardayda in ay natiijo fiican ay ka keeneen imtixaanaadka qaranka iskuul jubba wuxuu ka mid yahay iskuullada in badan usoo adeegay bulshada waxaana la aasaasay sanadkii labadii kun ilaa iyo labaatan iyo afar sano ayuu aas-aasan yahay waa isbuulk iskuulkii ay ka farcantay jaamacadda kismaayo waxaana gacanta ku soo hayay iskuulka jamciyadda towfiiq in badan ayuu iskuulkani jiilalkii kala duwanaa ee reer jubbaland ee soomaaliyeed ardaydii soomaaliyeed wax soo wax soo baray dufcooyin fara badan oo ilaa labaatan ku dhow ayaa ka qalin jebiyey oo saameyn ku yeeshay bulshada xagga hadday noqoto aqoonta iyo tacliinta iyo macallinnimada iyo hadday noqoto dhinaca shaqooyinka aasaasiga ah ganacsigii iyo xafiisyada kala duwan ee dowladda iskuulkana iskuullada waaweyn wuxuu ka mid yahay deegaanka ka shaqeeya jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo tiro fara badan oo arday oo laba kun oo arday kor u dhaafaysana way dhigataa haatan adeegyada waxbarashada oo tayaysan ayuu bulshada gaadhsiiyaa macallimiin la xulay oo saad arkayseen maantaba macallin cusub tartankiisa loogu jiray ilaa iyo in ka badan soddon macallin ay u tartamayeen one position hal hal ma garanaysaa boos oo ka bannaanaaday hal macallin oo looga baahday iskuulka waxaan isku daynaa annaga maamul ahaan inaan tayayno tacliinta iyo waxbarashada sare u qabanno aadna waan ugu faraxsannahay sanadkan labada kun labaatan iyo afarta inuu arday ardayda iskuul jubba ka mid ah tobanka kaalimooda u horeeya heer qaran inuu soo galo aad baan ugu faraxsannahay hambalyana waan u diraynaa isaga iyo ehelkiisii iyo waalidkiiba iyo dhammaan macallimiintii awoodda soo gelisay kor u soo qabtay zakariye ardaygan wuxuu heer qaran weeye waa imtixaamkii qaran galaaska afraad ama galaaska labiyo tobnaad ayuu wuxuu ka galay kaalinta sideedaad wuxuuna ka mid yahay ardayda jubbaland state ahaan oo ugu horeysa waxaan filayaa hal kaalin baa ka horeysa kaalinta toddobaada oo iskuul afmadow uu galay kaalinta labaadna isaga weeye markii heer state la yidhaahdo heer qaranna wuxuu wuxuu ka mid yahay tobanka ugu sarreeya gaar ahaan kaalinta sideedaad imtixaamkii heer qaran ayuu wuxuu ka galay kaalinta sideedaad marka waan ugu hambalyaynaynaa